golaha wasiirada doodaa aynu yeelannay ayna dhex martay waxayla tahay wax badan baynu dee ku kala duwanaan karnaa adoo nin waliba meel buu bahashii ka weeraray laakiin waxaanu isku soo ururay iyadoo duruufo adagi nagu jiraan awgeed lagu jiro awgeed iyadoo oon xoolo dhoofkii naga xidhan yahay iyadoo meelo badan oo kale abaaray iyo dhibaato ay ka jiraan in wasiir waliba iyo wasaarad waliba sidaa ay tahay ay wax u tabanayso ee miisaaradda ku yar tahay ee dhibaatooyinka hor yaalla iyo miisaarada la horkale ay ku yar tahay waxay noqotay lagama maarmaan inaynu saa ku hawlgallo dhexda xidhanno duruufahayna haysta ee xoolo xidhan leh ee abaara leh isla qaadan waa arkaynaayo suuqiina sarafki waa ruxmaya isna aynu xallinaan laynaga rabaa waxa ugu weyne dowladda lagu calantana waxa weeye dowladdu ha samayso xukuumaddu gitigiijis oo ha yareeyeen kharashkaa bixinaya halkaynu ka duulle waa halkaa markaa aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin wasaarad walba iyada oo guntugiijis adag loo sameeyey inaynu haddana maanta ka wada hawlgallo si ay miisaanaddu tahay aynu isla aragnay waayo waa inaynu ku dhaqanaa waxa runta ahaynu horyaala aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya wasiirada halkii ay dhibaato walba la yidhi adigu isku filow kiiji suuf iyo xanje isku dhaji inuu ku qancay waa idinka mahadnaqaynaa waxaan jecelahay dee dooda waa dimuqraadiyaddu waa in la doodaa aada loo kala duwanaada haddana lasoo ururiya waxaan jecelahay miisaaniyaddu sidaa ay tahay inaynu ku gudbino anu ku qaadanno wasiirada inta ogole gacanta ha taagto yaa diidan aamusay aad iyo aad baa u mahadsantihiin in xaaladdaa adagee aynu marka hore ka wada yaabaran nin waliba yaabanaa inaynu haddana gudgisaa wada qaadanay oo aynu fulin oo intaa u bareenay aad iyo aad baan idinku mahadnaq